jaamacadda horseed ee magaalada muqdisho ayaa qabatay tobabar ku saabsan habka gelitaanka imtixaanka dowladda federaalk soomaaliya ee fasalka afaraad ee dugsiyada sare tobabarkan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda arday ka kala socotay iskuullada ku yaala caasimadda iyo macalimiin yaxye xuseen maxamed madaxa diiwaangelinta iyo arrimaha ardayda ee jaamacadda horseed ayaa ka warbixiyey muhiimadda tobabarka
runtii brograamkan halkaa aad u fadhisaan oo ah seminaarka noocaan ah oo aad ku qaadanaysaan revision ku saabsan imtixaanka qaranka oo macalinka soo jeedinayo brograamkaas wuxuu bilaabay dhowr sano ka hor maalintii la bilaabay qaranka imtixaanaadka dowladda waxaana sabab u ahayd in seminaarkan la qaato jaamacadda caalamiga horseed agaasimaha waaxda waxbarashada gobolka banaadir oo daahfuray tababarka ayaa bogaadiyey isagoona ardayda kula dardaarmay inay dadaalaan xarumahan ku qornay kormeelka ama waardiyaha imtixaanka eh inay ardada qaar ku yidhahdaan maarataay waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda ama saana ahay xafiiska imtixaanaadkan ka shaqeeya waxbaa idin fududeyna waxaana yeela kanaa yeela arday badan lacag laga qaato wax badan cabashuurkaasna soo gaaraan wax badanaa maarataay dad noocaas oo barnaamijyo qabtay oo lacago iyo maarataay adduunku doon ah aan aragnaa howlahaas inaan lagu kalsoon ayaad ii sheegana imtixaanaadka waa ammaanada ugu weyn oo marka la yidhaahdo wasaaraddu ay ilaaliso in ardada soomaaliyeed oo dhowr iyo soddon kun arday ay galayso oo saddex iyo labaatan kun iyo ka badan arday gobolka banaadir yihiin inay cadaalad helaan imtixaankaas wax badan ayaa laga maraa aada ammaanadiis loo xifdiyaa iska daa qof bare ah ama macallin ama qof magaalada aan iska joogin ogaada iska daaya dadka mas-uuliyiinta annaga agaasimayaasha ah ee ka tirsan baxdi waxbarashada ama mas-uuliyiinta waxbarashada ah hoolka imtixaanaadkiina lagu diyaarinaa marka la gala qofna looma ogolo inuu wax aalada la galo annagana la baara tobabarkan ayaa door muhiim ah ka qaadanayo in ardayda loo qabtay wax badan ka fahmaan habka gelitaanka imtixaanka dowladda federaalk soomaaliya taasi oo ka caawinayso inay natiijo wanaagsan ka keenaan imtixaanka